Gabadha ka shay kaalinta koowaad ee soddonka jus kuna guulaysatay lixdan iyo shan garam oo dahab ah waa maryama cabdulaahi mire ka ah tartame ka tartamaya magaalada boosaaso xafladda abaalmarinta guuleystayaalka tartanka qur-aanka kariimka gabdho puntland ee la oobado sanadkii afaraad iyaduna fiinalkan iska hireen soddon iyo kow gabdhood oo gashal tartamayana lama qaybood oo shalay soddonka jus iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka oona gashal ku hayan degmooyinka puntland munaasabaddii weliba ku qayb galay madax ku tirsan puntland culamaahudiin aqoon-yahano bahda walbarashada maamulka degmada boosaaso iyo guddiga tartanka puntland welina gabdhuhu kaalmo hore galeen laka abaalmariyaya dhowr garaam oo dahabe balqiise maxamed oo ay guddoomiyaha madalle ajiyaal iyo sifaafaasan ku hadali waryaabo usa ka koobnahay tartanka weli kale iyo sheegtay inay xoojiyayaan walbarashada gabdho gaar ahaan xifdinta qur-aanka kariimka sanadka waxaa imtixaanka u fadhiistay fiinaalka ah soddon iyo kow gabdhood oo ku kala tartamayay laba qaybood soddonka jus ee qur-aanka kariimka ah iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka ah soddonka jus waxaa ku tartamayay afar iyo toban gabdhood halka ay tobanka jus ee qur-aanka kariimka ah ku tartamayeen toddobiyo toban gabdhood wadarta guud ee tartamayaasha sanadkan ka qayb galay tartanka waa soddon iyo kow gabdhood magaalooyinka ay tartamayaasha tartamayaashu ka kala yimaadeen waa gaalkacalyo garoowe qardho carmo iyo boosaaso waxaynu dhammaanteen u nimi goobtan inaynu la faraxno dhiirigelino gabdhaheenna tartanka qur-aanka kariimka ah galay qaarkood ay safare u soo galeen kana yimaadeen magaalooyinkoodii waxaan hambaliya ku leeyahay magacayga iyo magaca madhasha aan guddoomisada ka ahay koo ku mid a guddiga tartanka qur-aanka gabdhaha puntland iyo ka dhawaaqay natiijada sida lanshan helay gabadha kaalinta saddexaad gashay waa aamine maxamuud aadam oo ku baastay boqolkiiba sagaashan iyo lix ilaahi ha barakeeyo amsaashadan allah badiyo ardayda kaalinta labaad galay gabdhaha soddonka jus ku tartamaya waa caaisho cabdiqaadir aadam oo iyadana ku baastay boqolkiiba sagaashan iyo toddoba allah ha barakeeyo maasha allah ardayga soddonka jus ku guulaystay waa maryan cabdulaahi mire maasha allah allah ha barakeeyo gabadhaasi waxay ku baastay sagaashan iyo sideed boqolkiiba gabdhaha tobanka jus ku tartamayey kaalinta saddexaadaan ka bilaabo gabadhaas kaalinta saddexaad gashay waa aasiye sakariye axmed oo boqolkiiba sagaashan iyo lix ku baastay iyadana maasha allah allah barakeeyo gabadha kaalinta labaad gashay waa faadumo rooble ciise oo iyadana sagaashan iyo toddoba ku baastay gabadha kaalinta koowaad gashay ilaahay ha barakeeyo waa shifaa muhiiba cali oo ku baastay sagaashan iyo sagaal boqolkiiba saddexdaas kaalmood lixda kaalmood guddoomiyaha degmada boosaaso cabdifataax maxamed cusmaan iyo hadhawa in gabdho laka tartan siiya qur-aanka kariimka usoona umahnagii maalgeliyaalka tartankan intaas kabacdi waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid kastooo ka soo shaqaysay soo qabanqaabisay munaasabadda quruxda badan oo lagu abaalmarinayo gabdhihii xufaadda ahaa ee ku guulaystay tartanka qur-aanka gabdhaha reer puntland waxa ay hormuud u yihiin gabdhaha soomaaliyeed waa tan mar kasta la yidhaahdo dadka kale waxaan dheernahay waa gabdhaha wey marka insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka baryay inaan wataan hooyooyinkii qur-aanka ay barteen naftooda iyo nafta zawjaadkooda iyo nafta ciyaalkoodaba insha allahu anfaco anka dambeyntii wasiira dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka puntland cabdiqaadir cali warsame ayaan hambaliyay gabdhoogii la abaalmariyay weli kale uusoo ballan qaaday in dowladda puntland tartamada kale dareeriya qobsada doontaa soddon iyo kow gabdhood maanta intay halkaa ku tartameen oo la kala saaray oo culummadii ay ka soo shaqeeyeen guddigii in maanta haddana la maamuuso shirkadda goolis sida qiimaha badan ay u maamuustay marka waxaad moodaa lacagta lagu bixiyey lacag yar maaha howl weyn baa la qabtay waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala sidaan maalinka hore sheegay sanadada soo socda inay dowladdu dowrkeedu soo ceshato gabartii kaalinta koowaad ee galliya tartanka qur-aanka kariimka ee puntland iyo weliba laka abaalmariyey lixdan iyo shan garaam oo dahab e